بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobaad ee suuratu lqasas waxaanu ku joogaa aayadda shan iyo soddonaad haadihi alaayaat mawaadiicda ay ka hadlayaan ee ugu horeeyee muhimka ah waxaa ka mid ah tatimatu qisati muusa calayhi asalaam maca fircawna wa qowmih dhammaystirka qisadii aynu xalay soo bilownay ee ku saabsanayd nebi muuse iyo ree fircawn waxaa kaloo aayaadku ay ka waramayaan ilqaau muusa fi lyami waاltiqaatu ali fircawna lahu wa cawdatuhu ilaa ummih wa tashriifuhu biاlnubuwa nebi muuse calayhi salaam in waxa weeyaan lagu tuuray webigii niil markii loo baqay dabeed reer fircawn ay qaateen oo gacanta uu u galay kadibna hooyadii uu u soo noqday iyo in lagu sharfay oo rabbi ku karaameeyey nebinimo oo lasoo diray oo rasuul laga dhigay waxaa kaloo aayaadka ku sugan oo ay ka warramayaan qatlu muusa lilqibطiyi khaطa'an wa khuruujuhu min misra bacda inkishaafi amrih dilkii muuse si khata a oon badheedh ahayn uu u dilay ninkii reer fircawn ee qibdiga ahaa iyo bixitaankii uu masar ka baxay markii arrinkiisa la ogaaday si aan loo dilin oon looga aargoosan waxaa kaloo aayaadku ay ka warramayaan dukhuulu muusa calayhi asalaam arda madyan wa zawaajuhu min binti shucaybin calayhi asalaam wa taxdiidu lmahri muuse markii uu isagoo ka cabsoonaya ka cararay oo uu ka baxay dhulkii masar waxa uu galay degaankii ama dhulkii madyan waxaan u guursaday inatii nebi shucayb calayhi salaam sida jumhuurtu ay qabaan iyadoo wax caddaynayoo daliilo ku soo arooray aanu jirin inuu shucayb ahaa ninkaa odayga ahi iyo meherkii oo la xadiday meherkuu inataa ku guursanaya ama uu ugu guurinaya aabbaheed oo ahaa siddeed sano ama toban inuu u shaqeeyo oo ciidan u noqdo xoolahana u jira waxaa kaloo mawaadiicda aayaadkan ay ka warrameen ka mid ah cawdatu muusa calayhi asalaam ilaa misra wa takliimu اllahi lahu wa bacdu mucjizaatih alatii ayadahu allahu biha liyadhaba biha ilaa fircawna wa qowmih soo laabashadii muuse uu dib ugu soo noqday dhulkii masar iyo la hadlidii rabbi uu la hadlay ee uu waxyooday isagoo dhexda ku soo jira oo socotada iyo safarkaa ku soo jira loo soo waxyooday oo rasuul laga dhigay iyo mucjisooyinkii rabbi ku xoojiyey si risaaladiisa loogu rumeeyo wax ka mid ah si uu mucjisooyinkaa ula tago fircawn iyo qoomkiisa mucjisaadkaa wax ka mid ah ayaa aayaadku ay tilmaameen allah waxau ihi subxaanah waawxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciihi faida khifti calayhi faalqiihi fi lyami walaa takhaafii walaa taxzanii inaa raadduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliin allah waxau ihi subxaanah wa awxaynaa waxaan u waxyoonnay ilaa ummi muusa nebi muuse hooyadii waxaan u waxyoonnay an ardiciihi ay ardiciihi nuuji oo naaska jaqsii muuse ayaanu u waxyoonnay oo antu waa mufasira oo waxay caddaynaysaa almuuxaa bihi wixii loo waxyoodoo ah in la yidhi muuse naaska jaqsii fa idaa khifti marka aada u cabsooto calayhi muusena faalqiihi ku tuur fi lyami badda ku rid oo looga jeedo webigii niil walaa takhaafii hana uga cabsoon muuse ay min algaraqi inuu webiga ku qarqoomo biyuhu ay qaadaan walaa taxzanii hana ka murugoonin ay min firaaqih yacni waxa weeye tegistaa uu kaa tegayo ha ka murugoonin waayo innaa anagu raadduuhu muuse kuwii kuu soo celinayaanu nahay ilayki adiga xaggaaga kuu soo celinaya oo wajaaciluuhu ka yeelaya muuse min almursaliina kuwa rabbi uu soo diray waxyigani maaha waxyu lambiyaa waxyigii ambiyada loo waxyoonayey waayo dee muuse hooyadii laysat binabiyah oo ilaahay rag unbuu soo diraa ee dumar ma soo diro laakiin waxyigani waa bimacna alilhaam aw ru'yat lmanaam ama waa ilhaam oo qalbigeeda lagu soo tuuray ama waa la waafajiyey inay sidan samayso oo waa lagu ilhaamiyey amase manaam baaba lagu tusay waa labadaa mid in riyo manaam lagu tusay iyo in lagu ilhaamiye sidaa inay samayso laakiin waxyigii ambiyada oo kale malaa'igtu kusoo degaysay ma aha marka macnaha muuse hooyadii baanu u waxyoonnay waanu ku ilhaaminoo waanu waafajinnay macnuhu sidaas weeyi fii hadihi alaaya khabaraani wa amraani wa nahyaani wa bishaarataan waxaa ku sugan laba khabar laba arrimood oo laga warbixinayo iyo laba amar oo la bixinayo sidaa samee iyo laba nahyi oo la reebayo sidaa ha yeelin iyo laba bishaaro oo loogu bishaaraynayo wa awxaynaa iyo fa idaa khifti waa khabaraan oo waxaa laga warramayaa oo la leeyahay waxaanu u waxyoonno macnaha ku ilhaaminay markaad u baqato muuse labaduba waa ikhbaar waa laba arrimood oo laga warramayo sidaasaanu samaynay iyo sidaasi marka ay dhacdo labada amarna waxa weeyi fa alqiihi iyo ardiciihi nuuji baddana ku tuur labada nahyina waxa weeyi walaa takhaafii walaa taxzanii hana u baqan hana ka qoomamoon oo ha u murugoon labada bushaarana waxa weeye innaa raadduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliina oo waxaa loogu bushaareeyey dibna in loogu soo celin doono weliba rasuulna laga dhigi doono markaa filyami baddana webiga niil baa looga jeedaa horena sidaynu usoo tilmaannay aslulbaxri waa bimacna shaqi waa waxa jeexan meesha godan ee jeexan baa horta baxri la ydhaah markaa meel kastoo godan oo biyo ku jiraan baxri waa lagu idlaaqaa luqada carabiga ee baddu tan weyne dee dhanaanee muxiitaadka uun ma ahae waa meel kastoo biyo ku jiraan waa lagu idlaaqaa luqa ahaan baxri marka iminka waxaa looga jeedaa webigii niil badda ku tuur waa webiga niil ku tuur allah waxau ihi faltaqatahu aalu fircawna liyakuuna lahum caduwan waxasanaa faltaqatahu waxa markaa meesha ku jirto dee qur-aanku waa isfasirayaa oo aayaadka marka laysku keenaa macnuhu kuu dhammaystirmayaa waxaa meesha ku jiray markaad u baqdo horta sanduuq ku rid intaad ku xidho sanduuqaa badda ku tuur waxba ku noqon maayo webigaa loo jeedaaye oo aayaddii kale waxayd walaqad manannaa calayka marata ukhraa id awxaynaa ilaa ummika maa yuuxaa an iqdi fiihi fi taabuuti faqdi fiihi fi lyami falyulqihi lyamu bisaaxili yaakudhu caduwu lii wa caduwu lah waxaa markaa loo waxyooday oo lagu ilhaamiyey sanduuqaa dhexdiisa ku rid dabeed isagoo sanduuqa ku jira badda ama webiga ku tuur webiguna bannaanka ama xeeliga bannaankuu kusoo tuuri doonaa markaa wuxuu gacanta u geli doonaa oo qaadan doona cadow waxa weeyaan aniga ii sugnaadiyo cadow adiga kuu sugnaaday yacni waa fircawn iyo colkiisa ayuu gacanta u geli doonaa oo cadow ah allah waxau idhi faltaqatahu dabeed waxa qaatay fircawn oo gacanta uu u galay aalu fircawna reer fircawn ciidankiisii baa arkay dee sanduuqaa dul heehaabaya webiga oo ka soo qaaday markii loo keenay la furayna muusaaba ku jira faltaqatahu aalu fircawn muuse waxa qaatay reer fircawn liyakuuna si uu marka dambe ugu ahaado waayo jalaaludiin almaxalli waxa uu odhanayaa liyakuuna lahum fii caaqibati اlamri si arrinka cidhib dembeedkiisa dambe uu ugu noqdo marka waxa uu caddaynayaa sheekhu laamtu inaanay laamu tacliil ahayn tii sababaynta waayo markay qaadanayaan umay qaadan inuu col iyo cadow u noqdo umay qaadana inay ku indhadoogsadaan bay u qaateen laakiin ma-aalkiiyo cidhib dembeedkiisa wuxuu ku dambaynayaa inuu muuse noqdo cadowga fircoon iyo qoomkiisa iyo ka waxa weeyaan qoomamo iyo murugo ku ridi doona mulkigooduna gacantiisa uu ku dhammaan doono waa kay ka baqanayeen ayaa ilaahay xikmaddiisu waxay keensatay gurigiisii in lagu rabeeyo o lagu barbaariyo marka faltaqatahu aalu fircawn muuse waxa qaatay reer fircawn liyakuuna si uu ugu ahaado marka dambe ilaan markan hore iyagu uma qaadanayaan inuu cadow u noqdo waxa idiin taraa bay leeyihiin laakiin cidhibtiisa dambaa ku dambaynaysa cadowgooda inuu noqon doono ma-aalka dambe markaa liyakuuna ay fii caaqibati alamr si uu cidhibta dambe ugu ahaado muuse fircoon iyo qoomkiisa si uu marka dambe ugu noqdo caduwa cadow iyo waxasanaa qoomamo ama wa muxsinan mid qoomamo iyo murugo geliya oo murugo ku abuura oo jalaaludiin almaxalli waxaa odhanayaa xasanan waxaa kaloo la akhriyey xusnan waana luqataani fii masdari ficilkaa xusniga tusiya masderkiisa laba luqoo ku bannaan weeyi xasanan iyo xusnan labadaba waa laba masder laakiin sheekhu waxau ihi wahwa bimacna ismi lfaacil waxaana laga macnaynayaa ismi faacil oo kale oo murugada lafteedii looma jeedo ee waa ku murugo gelinaya macnaha wuu yacni qoomamo iyo murugo ayuu ku ridayaa oo waa qoomamo gelinayaa ama wuu murugo gelinayaa marka waxasanan ey wa muxsinan ayay la macno tahay oo yacni si uu marka dambe ugu noqdo cadow iyo mid qoomamo geliya ama murugo geliyo oo murugo ku abuura ama u sababa inna fircawna fircawn iyo wa haamaana haamaan wasiirkiisii ama gacanyarihiisii haamaan iyo wa junuudahumaa ciidankoodu kaanuu waxay ahaadeen khaati'iina kuwa gefsan oo gefka u badheedhay si badheedhana u galay gefka oo khaati'iina ama isamka faacil ee khaati wuxuu ka yimid ficilka khati'a oo calaa wasni facilo ah calimo oo kale waxaana lagu idlaaqaa khati'a yakhta'u fahuwa khaati'un qofka gefka badrheedhka u gala si ula kaca isagoo u qastaya marka kaanuu khaati'iina kama ma aha laakiin way u badrheedheen weeyi laa yaakuluhu ila alkhaati'uuna kuwa u badrheedhay gefka unbaa cuna marka macnuhu sidaas weeyi waxaa ka soo hor jeeda ficilka rubaaciga ee akhta'a kani hulaati buu ahaaye oo isamkiisa faacilu noqonaya mukhti kaana waxaa lagu idlaaqaa qofka isagoon u qastayn si kama a gefka u gale ugu dhaca ee badrheedh aanu ka ahayn akhta'a baa la yidhaha waa mukhti xadiidkana waa kii kaa ku soo arooray dee xaakimka ida ida ijtahada alxaakimu fa akhta'a fa khati'a lama odhan waayo xaakimka wax kala xukumaya ama sheekha fatwoonaya ee caalimka ah labaduba waa xukun xukumka masaa'ilka iyo xukumka dadka lagu kala saaraye dee hadduu gafo xukumkii ama mas'aladii uu ku gafo dee umuu badrheedhin oo qasad kama aha marka akhta'a baa la yidhi fa akhta'a fa khati'a lama odhan marka akhta'a waa kaan u qasdin khati'ana waa ka u qastee u badrheedha wa qaalad waxa ay tidhi imra'atu fircawna fircawn haweenaydiisii waxay tidhi quratu caynin ay huwa ilmahan yari quratu cayn il qabowsigeed weeyi oo lii anigu il qabowsigeed ii yahay oo ku indha qabowsanaya ama ku indha doogsanaya walaka adiga fircawnow adigana indha qabowsi buu kuu yahay oo mubtada khabarkiisii maxduuf yahay huwa ilmahan yar ee la helay quratu caynin il qabowsigeed weeyaan oo lii aniga ayuu ii yahay iyo walaka adigaba aniga iyo adigaba fircawnow il qabowsigeed buu inoo yahay oo waa ku indha doogsanaynaa ilaa taqtuluuhu ha dilina marka waxaa la yidhi waxa laa taqtuluuhu ay u tidhi haweenaydan fircawn waayo waxay aragtay fircawn iyo acwaantiisii ama kalkaaliyayaashiisii inay ku hamiyeen inay dilaan taa markay dareentay ayay ku tidhi quratu caynin lii walaka laa taqtuluuh indha qabowsi buu aniga iyo adigaba inoo yahay ha dilina marka jamc waxay uga dhigtay waa fircawnu wa acwaanuh dee waa fircoon iyo colkiisii ama ciidankiisii bay leedahay ha dilina ilmaha yar casaa waxa uu mudan yahay an yanfacanaa inuu ina anfaco ilmahan yari aw natakhidahu ama aynu kaba yeelano waladaa ilmo wa hum laa yashcuruuna jumladani waa xaaliyo oo waxaa laga xaalaynayaa jumlo lasoo qadarayo oo markay sidaa ku tidhi fa ataacuuha haweenaydii fircoon waa yeeleen oo codsigii waa ka aqbaleen walxaal bay ateeceen oo aqbaleen hum iyagu laa yashcuruuna anay dareensanayn oonay ogeyn cidhibtiisa dambe waxay noqon doonto ilan kama yeeleen hadday og yihiine oo macnaha dee inuu cadowgooda gacantiisaba lagu halaagayo inuu yahay hadday og yihiin kamaba yeeleen laakiin waa ateeceenoo haweenaydii fircoon way ateeceenoo dalabkii waa ka aqbaleen iyagoon ogeyn cidhibta dambe waxay noqon doonto wa asbaxa waxa uu ahaaday fu-aadu ummi muusaa muuse hooyadii qalbigeedii wuxuu ahaaday faariqa mid madhan ay mimaa siwaah ilmaha yar ee ay dee waxa weeyaan ay webiga ku tuurtee dabeed fircoon gacanta u galay waa muuse muuse mooyaane wax kale oo dhan qalbigeedii waa ka faaruqo waa ka madhnaaday falaa tufakiru ilaa fiih walaa taxsanu ilaa calayh isaga unbay ka warwaraysaa oy ka fikiraysaa isaga unbay u qoomamoonaysaa ilan waa hooyo iyo beerkeedii waxa weeyaan jilicda sanaaye allah waxau ihi inkaadad waxaabay ku sigatay ummu muusa latubdii inay muujiso bihi isaga ilmaha yari ilmaheedii inuu yahay inay waaba ilmahaygii tidhaahdo ayay ku sigatoy ku dhowaatay lowlaa haddii lalaa yahay lamala eh an rabatnaa inaanu xidhnay calaa qalbihaa muuse hooyadii qalbigeeda inaanu xidhnay ay bisabri waalyaqiin sabir iyo yaqiin inaanu qalbigeeda ku xidhnoonu ku adkaynay haddii lalaayahay ama aanay jiri lahayn way jirtaaye hee dee la abdadhu waa muujin lahayd oo macnaha jawaabta lowlaa waxaa laga fahmayaa oo daalli u ah mimaa qablaha in kaadad la tubdii bihi ibdaaga ayaa jawaabka lowlaa u noqonaya oo macnaha haddaanaan qalbigeeda xidhi lahayn oonaan iyada sabirsiin lahayn may adkaysateena waa muujin lahayd hadday muujisana dee waa laga dili lahaa lowlaa an rabatnaa haddii aanaan xidhi lahayn waanu xidhnaye calaa qalbihaa muuse hooyadii qalbigeeda haddaanaan sabirkiiyo yaqiinta ku xidhi lahayn oonaan macnaha qalbigiiyo niyadda u adkayn lahayn waanu u adkaynaye dee la abdadhu waa muujin lahayd oo kamay adkaysateen litakuuna waxaad ku cilaysaa rabatnaada maxaanu qalbigeeda u xidhnay amase sabirka ugu adkaynay litakuuna si ay u ahaato hiya ummu muusa min almu'miniina kuwa mu'miniinta ah ee rumaysan rabbi iyo waxa uu qadaro iyo xukumkiisa si ay uga mid noqoto oo ay waxa weeyaan qalbigeedu u adkaado ayaanu waxa weeyaan qalbiga ugu adkaynoonu ugu xidhnay wa qaalat waxay tidhi ummu muusa liukhtihi walaashii muuse walaashii waxa ay ku tidhi muuse hooyadii qusiihi raad gur muuse dabagal oo raad gur bal halkuu ku dambeeyo iyo kolba halka uu ku sugan yahay fabasurad dabeed waa aragtay muuse walaashii bihi muuse ayay aragtay oo can junubin meel fog ayay ka milicsatoo ka aragtay walxaal bay aragtay hum iyagu laa yashcuruun anay dareensanayn ama aanay ogeyn inay walaashii tahay tan soo dirtayna ay hooyadii tahay iyo cidhibta dambe waxay ku dambayn midna iyagoon ogeyn oon garanayn ayay meel fog ka milicsatoo ay ka eegtay wa xaramnaa calayhi almaraadic marka wahum laa yashcuruun waa dee fircoon iyo qoomkiisu iyagoon ogeyn oon garanayn waxay tahay ayay meel fog ka milicsatoy ka aragtay allah waxau ihi waxaramnaa waanu u diidnay calayhi muuse almaraadica haweenkii wax nuujinayey marka taxriimkani maaha taxriimkii sharciga ahaa ilaa haweenkan naaskooda loo bandhigay si ay naaska u nuujiyaan ee loo keenay amase lasoo xaadiriyey dee naaskooda inuu jaqaa xaaraankama ahayn sharci ahaan waa u bannaanayd laakiin taxriimkani waa waa taxriimkii luqawiga ahay waa bimacna almanci oo taxriimku luqatan waa bimacna almanci waa diidmo marka waxaanu u diidnay naas kale inuu qabsado kii hooyadii mooyaane ilaahayna marka uu arrin damco inuu sameeyo asbaabtiisa ayuu sahlaa marka asbaabtii uu hooyadii ugu noqon lahaa ayaa rabbi u diyaar garaynayaa waayo haweenka loo soo bandhigay ta ugu horreysaba hadduu naaskeeda qabsado dee cid kaleba looma doondooneen laakiin si hooyadii loogu celiyo naas aan kii hooyadii ahaynba qabsan maayo mid kasta wuu iska soo taagayaa ila ilaaha xakiimkaa doonaya in tii dhashay ama hooyadii uu dib ugu celiye wa xaramnaa waa u diidnay ba alla yihi calayhi muuse almaraadica haweenkii naaska wax jaqsiin jiray waa u diidnay inuu naaskooda qabsado min qablu ay min qabli raddihi ilaa ummih hooyadii intaan loo celin horteed yacni inta aan hooyadii dib loogu celin ka hor wax allo wixii haween naas jaqsiin jiray oo dhan waa u diidnay oo naas inuu qabsadaba waa diiday fa qaala dabeed waxa ay tidhi inatii ay walaalaha ahaayeen ukhtu muusa hal adullukum ma idin tusiyaa ree fircawnow calaa ahli beytin guri ehelkii ma idin tusiyaa ehelka gurigaasoo yakfuluunahu ilmahan yar idiin kafaalo qaadanaya lakum idinka walxaalna idiin kafaalo qaadanaya hum iyagu lahu ilmahan yar naasixuuna kuwa u khayr miiraya oo daacad oo u danaynaya ay yihiin faradadnaahu dabeed muuse waxaanu dib ugu soo celinay ilaa ummih hooyadiisii dhashaanu ku soo celinay kay taqara si ay u qabowdo caynuhaa isheedu si ay u qabowdo oy ugu indha doogsato o ugu indha qabowsato oo walaa taxsana aanay u murugoonin iyo walitaclama si ay muuse hooyadii u ogaato anna wacda allaah in ilaahay ballanqaadkiisa iyo wacadkiisu xaqun mid dhaba u yaho xaq ah oo marnaba aan baaqanay wacdiga aan baaqanaynee xaqa ah waa kee innaa raadduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliin horaa rabbi u ballanqaaday waanu kuu soo celinaynaa rasuul baananu ka dhigi doonaa walaakina akarahum ha yeeshee dadka badankoodu laa yaclamuuna garan maayaan wacdiga iyo ballanka rabbi u qaadaa inuu xaq yahay marnaba aan baaqanayn oo uu buuxinayo dadka badankoodu garan maayaan walamaa balaqa muuse markuu gaadhay ashuddahu ay waqta ashuddihi ad adaygiisa xilligeedii ama wakhtigeedii markuu gaadhay waa xilliga ruuxu uu taabo gale ee uu taam noqdo caqli ahaan iyo jidh ahaanba waana marxalada afartanka oo sida badan ama qaalibka ilaahay ambiyada ugu waxyoon jiray marka xilligii ama wakhtigii ad adaygiisa markuu gaadhay ee uu taam noqday caqli ahaan iyo jasad ahaan iyo dhinac walba oo wastawaa u dhammaystirmay ou macnaha kaamil noqday aataynaahu waxaanu siinay muuse xukmaa xukmu dadka ku kala saaro oo nubuwada ah ay nubuwa wa cilmaa iyo cilmi oo fiqiga diinta inuu fahmo ah wakadalik ay kamaa jazaynaahu sidaa aanu muuse u abaalmarinay oo kale ayuun baanu najzi u abaalmarinaa almuxsiniina kuwa wanaagga sameeya waa dalaalatu limaai walishaara oo waxaa layna dareensiinayaa waxa jazaha iyo abaalmarinta lagu mutaystaa inuu yahay bilixsaan oo biixsaanihi ayaa ilaahay ku abaalmariyey qof kastoo ixsaan sameeyana ilaahay waa abaalmarinaya oo waa wanaajinaya wa axsin kamaa axsana allahu ilayk wa dakhala waxa uu soo galay muuse almadiinata magaaladii masar ayuu soo galay muddo isagoo ka maqnaa calaa xiini hafla mooganaan xilligeed ayuu soo galay mooganaantoo min ahlihaa magaalada ehelkeeda xaggooda ka ahaatay xilli magaalada ehelkeedii ay moogan yihiin oon la soo jeedin oo la kala hadhgalay oo dadku ay yacni qof walba dee gurigiisii uu ku nasanayo oo cagta iyo shanqadho ay go'day ayuu magaalada soo galay marka jalaaludiin almaxalli wuxuu odhanaya ay waqta alqayluula waa waqtigii qayluushiga oo qayluuladana waxaa la yidhaha alistiraaxatu fii wasati annahaar maalinta barhtankeeda in la nasto oo aroortii marka nin walba shaqadiisa iyo beylahdiisa ku foofo dee wakhtiga duhurkii in lasoo hargalo oo guryaha lagu soo noqdo la nasto hurdada iyo nasashada wakhtigaasaa qayluulo la yidhaah waa nasashada walow hurdaba yaanay jirin markaa xilli la kala harhgalay oo shanqadhii go'day waa xilligaa duhurkiie ayuu magaalada soo galay weeyi fawajada dabeed waxa uu ka helay muuse fiiha magaalada dhexdeedii rajulayni laba nin buu ka helay labada oo yaqtatilaani waxa weeyaan islaynaya haadaakani min shiicatihi qoladiisa ayuu ka mid yahay wa haadaakana min caduwe cadowgiisuu ka mid yahay macnaha magaaladii masar dhexdeeda wuxuu ka helay wakhtigaa dahiirada ee hadhgalka laba nin oo diriraya mid waa muuse qoladiisao waa nimankii reer banu israa'iil ee fircoon uu addoonsanayuu ka mid yahay midna waa cadowgiisiiyo waa aqbaadii ama qibdiyiintii reer fircawn ayuu ka mid yahay fastakaahahu muuse markaa waxa gurmad weydiistay oo ka gargaar dalbay alladii kii min shiicatihi qoladiisa ka mid ahaa ee israa'iiliga ahaa cala aladii kii baanu uga gargaar dalba inuu uga hiiliyo uga gargaaro min caduwihi cadowgiisa ka mid ahaa ee qibdiga ahaa fawakazahu ninkii qibdiga ahaa wuu feedhay muusaa nebi muuse faqadaa waaba u dhameeyo waa ka takhallusay calayhi isaga ay faqatalahu ayuu maxalligu odhanaya faqadaa calayhi ay faqatalahu waaba dilayba feedh buu ku dhuftay oo dhulkaba ulama dhicin qaala waxau ihi muuse haadaakani camalkani min camali shayaan shaydaanka camalkiisuu ka ahaaday wuu ka qoomamoonaya ilan nafan dilkeeda loo fasixin ayuu dilaye kumanuu talagelin inuu dilo ee sidaasay u dhacday waxau ihi haada min camali shayaan kani camal shaydaan buu ka ahaaday waayo inahu shaydaanku caduwun cadow weeye cadowga oo mudilun waxaleeya kaasoo mubiinun ay bayinu lidlaal hallayntiisu ay caddahay oon caad saaray marka wixii xunba shar oo dhan shaydaan baa loo nisbeeyaaye waa camal shaydaan cadho ka kacday buu yidhi waa ka qoomamooday inuu dilay waayo edbi mooyaane dee dilkiisa ma doonayn qiyaamada marka dadka bacadka iyo bannaanka iyo kurbada ku adkaatee ambiyada ay u tegayaan si ay ugu ergeeyaanna waa ka ku cudur daaranaya rabbigay ma hortegi karo waayo inii qataltu nafsan lam umar biqatliha waxaan dilay naf aan la i amrin dee inaan dilo marka hadda nin gaal u ahaayo qibdi ah haddana wuxuu ka cabsoonayaa kol haddaan loo fasixin dilkii uu dilay waa qibdi kaafir u ahaa muslimba ma ahayn dee maxaad u malayn dil muslim iyo dhiig muslim daadintiisa haddaad waxa weeyaan fudaydsatana maxaad u malayn maalinta halkeed geli gaal baa dilkiisa laga qoomamoonayaa aan loo fasixin waana nebi muuse kaka murugoonaya ilan gaalada lafteeda gaal oo dhanba gaalnimo un looma dilo noocyo gaalada ka mida oo dilkoodu uu mamnuuc ku yahay shariicadeennaba ayaa jirta oo gaalka musta'manka ah ee maganta ku ah waa kuwa fiisaha kusoo galoo kale iminka waddankeenna iminka shirkad ama dad waxa weeyaan dee shaqo gaara qabanaya gaal bay u baahdeen shaqo adduunyo uga baahdeen oo fiisay usoo direenoo waddankii bay soo geliyeen magan ninkaasi wuxuu yahay dadka soo geliyey dhiiggiisa iyo maalkiisaba waa ka xaaraan muslimiintu inay u weydaartaan qofku maganta u ahaa oo waxa weeyaan cali bin abi aalib ninkii mushriga ahaa uu muhaani inuu kala baxo markuu doonay markii maka la furtay waa tii rasuulka u sheegtay nebiguna waxa uu ku yidhi qad ajarnaa man ajarti yaa umma haani ummu haaniyey kaad magan gelisay annana waa magan gelino markaa qof muslim ah gaalka maganta u ihi waa maganta muslimiinta oo dhan qof kale inuu weydaarto waa ka xaaraan mucaahadkii baa ka mid a gaalka ballanta kula jira muslimiinta in lagaga baxo la dilaa waa xaaraan dimmigii baa ka mid a qofka yahuudiga ama nasraaniga xukumka islaamka ku hoos nool in la dilo oo lagu xadgudbaa isaga iyo naftiisa iyo xoolihiisaba waa xaaraan qaala waxau ihi markaa muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow inii anigu dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda fakfir lii ii dembi dhaaf fakafara dabeed waa u dembi dhaafay rabbi lahu muuse waayo inahu ilaahay huwa alle algafuuru waa allaha dembi dhaafista badan alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista qaala waxau ihi nabi muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow bimaa ancamta ay bisababi incaamika calay oo ba-du waa sababiyo maaduna waa masteriyo ficilka ancamtana masterkaa laga keenayaa incaam marka bimaa ancamta calaya ay bisababi incaamika calaya ilaahayow nicmayntaad ii nicmaysay sababteeda falan akuuna ku ahaan maayo nicmadaa iyo incaamkaa dahiira mid ugu hiiliya lilmujrimiina dembiilayaasha qaala waxa uu nabi muuse yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow bimaa ancamta calaya ay bisababi incaamika calaya nicmaynta aad ii nicmaysay sababteeda falan akuuna ahaan maayo dahiira mid u hiiliya noqon maayo lilmujrimiin dembiilayaasha mid u hiiliya noqon maayo fa asbaxa dabeed waa waa bariistay muuse fi lmadiina magaaladii masar dhexdeeda waa ku waa bariistay khaa'ifa xaalu yahay kii baqanaya oo yataraqabu uu sugayo yacni ama uu eegayo maa yanaaluhu min jihati alqatiil bal waxa ka soo gaadhaya kii uu dilay waxa weeyaan xaggiisa oo macnaha waxa uu sugayaa talow kii aad dishay ehelkiisii maxaa kaa soo gaadhi ma laguu iman miyay dhibaato ku soo gaadhi taa isagoo ka warwaraya ayuu waa bariistay fa ida aladii waaba kii markiiba idaadu waa fujaa-iyo fa ida aladii waaba kiyo kaasoo istansarahu ka gargaar dalbaday bilamsi shalay yastasrikuhu u qayshanaya faida aladii waaba kii istansarahu ka gargaarka dalbay bilamsi shalay oo yastasrikuhu maantana u qayshanaya muuse u isoo gaadh qaala waxa uu ku yidhi lahu isaga muusaa nebi muuse waxa uu ku yidhi innaka adigu waa kii israa'iiliga ahaa ee shalayna uu hiiliye laqawiyun war mid baadiyaysan baa tahoo mubiinun ay bayinu lghiwaaya baadidiisu ay caddahoon shaki aanay lahayn maxaa maalin walba meel xununku taagay shalay un baan kuu hiilinaye nin hallaysan baa tahay baa uu ku yidhi falama an araada markuu muuse doonay an yabtisha inuu qabto biladii kii huwa isagu caduwun cadowga u ahaa lahumaa labadoodaba kan israa'iiligaa iyo muuseba kii cadowga u ahaa ee qibdiga ahaa gacanta inuu ku dhigo markuu muuse doonay qaala waxa uu yihi kii israa'iiliga ahaa waxabuu mooday maadaama uu canaantay inuu muuse isaga kusoo socdo kii israa'iiliga ahaa marka qaala waxa uu yihi kii israa'iiliga ahaa ee muuse uu hiili islahaa waxa uu yidhi yaa muuse muusow aturiidu ma waxaad doonaysaa an taqtulanii inaad i disho kamaa qatalta sidaad u dishay nafsan naf bilamsi shalay ma shalay kii qibdigaasi ay u dishaad maanta aniga inaad ii disha maantana aada u doonaysaa in turiidu ay maa turiidu maba doonaysid muusow ilaa an takuuna inaad ahaato mooye wax kale ma doonaysid jabbaaran mid ku kibra fil ardi arlada dhexdeedoo dadka xoog ku muquuniya wamaa turiidu mana doonaysid muusow an takuuna inaad ahaato min almuslixiina dadka dhexdooda mid heshiisiiyo isku soo dhoweeya ciddii isqabsato inaad noqoto ma doonaysid ee xooggaaga iyo feedhunba doonaysaa inaad ku muquuniso labadii isqabsadaba isagii baa naftiisii u baqay wa jaa-a rajulun markaa dee arrintii waa la ogaadayba mar alle markuu yidhi ma sidii shalay baad doonaysaa inaad ii disho kii qibdigaha wuxuu ogaaday ninkii shalay la raadinayay dilkiisa cidda dishay inuu muuse yahay markiiba dee wuu cararo fircoon baa loo sheegay markiiba dee waxaa la doonay markaa in tallaabo laga qaado muuse wa jaa-a rajulun markaa digniintiibaa u timid wa jaa-a waxaa yimid rajulun nin baa yimid ninka oo min aqsa almadiina wa jaa-a waxaa yimid rajulun nin baa yimid oo min aqsa almadiinati magaaladii masar dacalkeedii ugu durugsanaa halkii ugu fogeyd ayaa ninka yimid ninka oo yascaa degdegaya ama yascaa xaal uu degdegayo oo nakirada mar haddii ay mawsuufo tahay dee saaxibulxaal way iska noqon kartaa oo wasfiga ayaa u cunansiinaya inay saaxibulxaal noqoto ilain min aqsa almadiinati haddii laga sifeeyo ama haba ka sifayna yasca isagoo degdegaya waxaan ujeedaa xaalaynta xaalka ayaa musawiqeedu uu noqonayaa wasfiga haddii yascada la ydhaha xaal uu degdegayo rajulku ilaa asal ahaan nakiro saaxibulxaal ma noqoto sida mubtadauba aan u noqon ilaa bimusawiq wa jaa-a waxaa yimid rajulu nin baa yimid min aqsa almadiinati magaalada dacalkii ama koonihii ugu durugsanaa baa ninka yimid yascaa isagoo degdegaya oo kaba sifeeyo rajulka oo yascaa degdegaya xaalaba ha ka dhigine qaala waxa uu rajulkii markaa yidhi yaa muusa muusow ina almala'a madaxyaweyntii reer fircawn waa fircoon iyo qoomkiisii ka agdhowaaye ya'tamiruuna waa tashanayaanoo bika aday kuu tashanayaan liyaqtuluuka si ay kuu dilaan ee fakhruj bax muusow waayo inii anigu laka adiga min annaasixiina kuwa kuu khayr miirayee kula talinaya ayaan ka mid ahaye markaa ninkani waa ayo yacnii ahlu khayrkee muuminkee muuse u digayaa ilan gaal hadduu yahay umaba digeen oo dilkiisuu dooni lahaaye alcalaama abuayib fatxulbayaanka wuxuu ka odhanayaa rajulkani waa mu'minu aali fircawn waa mu'minkii reer fircoon ee suuratu kaafir lagu sheegay wa qaala rajulu mu'minu min ali fircawna yaktumu iimaanahu ataqtuluuna rajula an yaquula rabbiy allah waqad jaakum bilbayinaati min rabbikum waa ka halkaa rabbi kaga warramay nin baa waxa uu yidhi nin mu'mina oo reer fircoon ka mid oo iimaankiisa qarsanaya wuxuu yidhi warma nin baa u dilaysaan inuu yidhaahdo rabbigay waa allah isagoo xujooyin cadcad ilaahay xaggiisa idinkala yimid waxaasi wax dawoo gar ah ma ahe waa gardaro fakharaja dabeed muuse waa baxay minhaa magaaladii waa ka baxay khaa'ifan xaal uu yahay mid baqanaya oo yataraqabu sugaya luxuuqa taalibin aw gawha allaahi iyaah ayuu maxalli odhanaya isagoo sugaya oo ka war sugaya dee ama qof loo soo diray oo doondoonaya dilkiisu inuu soo gaadho ilaan waa baxsade ama gargaarka alle inuu soo gaadho ilaahay uga hiiliyo labadaa midkoodun isagoo sugaya ayuu cabsi ku baxay qaala waxa uu muuse yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow najinii iga badbaadi min alqowmi qolada qoladii aldaalimiina ee daalimiinta ahayd waa fircoon iyo qoomkiisa eh walamaa tawajaha markuu ujihaystay muuse tilqaa'a madyana yacnii madyan xaggeeda markuu u jihaystay yacni magaaladii iyo dhulkii madyan jihadeedii ama xaggeedii markuu u jihaystay uu kacay qaala waxau ihi casaa rabbii rabbigay waxa uu xaqiiqo ku yahay an yahdiyanii inuu igu hanuuniyo sawaa'a sabiili waddada dhexdhexaadka ah waddada teeda dhexdhexaadka ah ee toos madyan u tegaysee toobiyaheen dhinacna uga beydhayn taa alle inuu igu hagaajiyo uu xaqiiqo ku yahay sidaa markuu muuse lahaa waayo halkuu ku socdo garan maayo marka mufasiriintu waxay odhanayaan malag baa loo soo diray oo u ishaaray ama u tilmaamay laakiin wax dee daliilo caddaynayaa kuma soo aroorine hase yeeshee wax sababta looga dhigayba ilaahay waa ku hagaajiyo kama ambane madyan buu toos u tegey walamaa warada haddaba markaa madyanna waa januuba shaam ardu shaam koonfurteeda weeyi walamaa warada markuu muuse ku soo arooray ay balaqa wawasalaha baa looga jeedaa wuruudka walamaa warada markii uu soo gaadhay maa-a madyana meeshii madyan biyahoodii markuu soo gaadhay markaa madyanna horeynu usoo tilmaanay oo ismu lmadiina iyo ismu lqabiila labadaba waa lagu idlaaqaa oo ree madyan ama magaaladii madyan marka kii la yidhaahdaba way ku ansaxaysaaye markii ree madyan ama degaankiiyo meeshii madyan biyaheeda markuu soo gaadhay weliba halkani dee mowdicay kusii munaasabsan tahay oo maagana sida abuطayib fatxulbayaanka uu ku tilmaamayo waa min baabi iطlaaqi اlxaali wa iraadat اlmaxali yacni maxalkii baa loo jeedaa meeshii biyaha oo ceelka ah ceelka dhexdiisa wixii ku jiraana la cabiri oo biyaha ah xaaligu waa biyaha ilan maxalka iyagaa ku dhex jira laakiin maxalkii baa loo jeedaa oo ceelkii ah marka walamaa warada markuu ku soo arooray ay balaqa wawasala markuu soo gaadhay muuse maa madyana magaaladii ama degaankiiyo meeshii madyan biyahoodii macnaha waxaa looga jeedaa ceelkoodii biyaha ceel biyoodkoodii ceelkay usoo aroorayeen markuu soo gaadhay muuse wajada waxa uu ka helay calayhi biyaha korkooda ama ceelkaa korkiisa waxa uu ka helay ummatan koox oo min annaasi dadka ka mid ah kuwaasoo yasquuna ay mawaashiyahum xoolahooda waraabsanaya wawajada waxa uu ka helay min duunihim dadka sokadood imra'atayni laba haween ah labada haween oo taduudaani celinaya ay mawaashiyahum can ilmaa adhigoodii ama xoolahoodii ka celcelinaya inay darka ama biyaha u arooraan qaala waxaa muuse ku yidhi maa khatbukumaa labadiinnan haweenka ahow arrinkiinna iyo warkiinnu waa maxay qaalataa waxay yidhaahdeen laa nasqii ma waraabinno ay mawaashiyana xoolaha yaga ma waraabinno xataa yusdira aricaau ilaa adhi jirta ama kuwa xoolaha raaca ay fuliyaan mawaashiyahum xoolahooda ceelka ay ka fuliyaan marka faacilkii waa arricaaw mafcuulkana waa xoolihii ancaamtii oo waynu soo qadaray ficilka yusdirana waxaa laga keenay asdara oo rubaaci ah oo dee mafcuulkii qaadanaya ama xataa yasdura aricaau na waa la akhriyey oo markaa hulaathi sadara kasoo fulay oo markaa mafcuul an loo baahnayn oo marfuuca ku kaaftoomayo oo muraadku uu noqonayo xataa yasdura aricaau ilaa xoolo jirta ama adhi jirtu ay fulaan oo dee ay darka ka dareeraan oo markaa u cidloobaanu dee xoolaha iyaga waraabsanaa laakiin cidhiidhigaa ma dhexgeli karo waxay tilmaamayaan dee waa dumar oo dee daciifnimadooda rag inaanay cidhiidhyan karayn oo aanay waxa weyaan dhexgeli karayn wa abuunaa shaykhun kabiirun cudurdaarkiibay sii caddaynayaan oo waxay yidhaahdeen wa abuunaa aabbahayana shaykhun waa oday odayga oo kabiirun weyn shaykh baa laga fahmay dee inuu oday weyn yahay kabiirunna way kusii caddaynayaan uun jumhuurtu markaa waxay qabaan odaygani inuu ahaa nebi shucayb ilain ree madyana cidda loo diray shucayb buu ahaa wa ilaa madyana akhaahum shucayba laakiin culimmada muxaqiqiintii waxay yidhaahdeen wax caddaynaya oo daliilo ku soo arooray odaygaa weyn nebi shucayb inuu ahaa ma jiro sidaa darteed waa uun nin saalixoo wanaagsan oo dadkaa hore ree madyan ka mid ah laakiin shucayb inuu ahaa waxay noo caddaynayaa ma jiraan marka waxaynu ku dhaafannaa uun nin wanaagsan oo da-a shaykhun kabiirun intaa qur-aanku ka sheegay fasaqaa markaa waxay dee taa u tilmaamayaan aabbahayana nooma waraabin karo waa da annakuna rag ma dhexgeli karra intaasi ku yidhaahdeen fasaqaa dabeed muuse waa u waraabiyey lahumaa labadii haweenka ahaa ay mawaashiyahumaa xoolahoodii waa u waraabiyey uma tawallaa dabeed wuxuu u jeestay muuse ila dilli hadhka xaggiisii oo waxay tilmaamaysaa goor kulul oo duhura inay ahayd markaa geedka hadhkiisii ayuu u jeestay si uu hadh galo oo bacadka waxa weeyaan hadhkaa uugaga gabbado fa qaala dabeed muuse waxau ihi rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu limaa waxa anzalta aada ii soo dejisa ilaya aniga oo min khayrin risiq ama cunto ah faqiirunkii u baahan baan ah wa jalaaludiin almaxalli khayrin wuxuu odhanayaa ay طacaamin waayo aad buu muuse u gaajaysnaa socod dheer iyo rafaad buu soo galay masar ilaa madyan weydiisiga alle uu wax weydiistayna edabtii ambiyada ku duugan oo si toosaba uma carabaabine si edab loo asturan ayuu yidhi waxaad maanta isiisaba waa u baahanahay allahayow waa su-aal edabtii ambiyada xambaarsan fa jaa-athu cabdillaahi ibnu cabbaas waxau odhanayaa sida alcalaama abuayib fatxulbayaanka uu kaga soo naqlinayo laqad qaala muusa rabbi inii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir wahuwa akramu khalqihi calayh walaqad iftaqara ilaa shiqi tamratin walaqad lasaqa batnuhu bidahrihi min shiddati ljuuci wuxuu yidhi muuse isagoo khalqigiisa kuwii ilaahay agtiisa ugu karaamada badnaa ka mid ah ayaa haddana waxa uu yidhi isagoo baahi iyo gaaja ay ka hadlinayso rabbi inii lamaa anzalta ilaya min khayrin faqiir waxa uu yihi wuxuu muuse u baahday oo baahi u qabatay timir jeexeed inuu helo oo beerkiisa iyo calooshiisa uu ku qooyo beerkiisaa ku dhagay dhabarkiisa gaajo iyo baahi darteed baa uu yidhi taasi marka waxay tilmaamaysaa adduunyadu siday u liidatay qiimo aanay ulahayn low tasinu dunyaa cinda allahi janaaxa bacuudatin maa saqaa kaafiran minha sharbata maa xabiibkeennii moxamedba sala allahu calayhi wasalam isagoo baahan buu beradiisa bannaanka uga baxay abubakar iyo cumar markuu bannaanka kula kulmay ee uu weydiiyey waxa soo bixiyeyna ee ay u sheegeen baahi iyo gaajona wallaahi waxa isoo bixiyey buu yihi wixii idinka idin soo bixiyey oo gaajo ah xabiibkii khayru khalqi illah markuu sidaa yahay kuwii ugu khayrka badnaa ee ummaddiisa ka mid ahaa ay sidaa noqdeen abubakar iyo cumar muuse oo kaliimuraxmaan kii rabbi si toosa ula hadlay biduuni waasida u sidaa noqday dee maxaad u malaynaysaa waxay tilmaamaysaa adduunyada dee waxa weeyaan dadka wan wanaagsan iyo adduunyaba dee inaanay shaqo isku lahayn wax alla wax ka galay yacni waxa weeyaan diin baa alla u siiyey iyadaa wax walbaan ka qiimo badan markaa ninka ilaahay diin siiyeyow deeqda adduunyo dadkooda u daah ha odhan alla maxay haystaan fooqyada maan kaa helo war ilaahay wuxuu ku siiyey waxaa wax ka wanaagsan diin baa alla ku siiyey fooqyadan dhaadheer dhulkaa lala simiyo waa laga tegi halka hantidee loo socdaana waa aakhiro halkaana fooqiyo adduunya waxba kama tartee diin baa wax ka tarta diin hadduu alla ku siiyey waxaad tidhaha alxamdu lilah alladii fadalanii calaa kaiirin miman khalaqa tafdiila ilaah baa ku fadiloo ku sarraysiiye ku mahadnaq oo haw hanqaltaagin hantida ay dadku haystaan waayo maanta dad fara badan ilaahay diin qiimo badan buu siiyey laakiin dad badan uma muuqato adduunya unbay ku faruur xidhan yihin oo xaggeeda ay u socdaan haddayse garan lahaayeen ambiyada iyo saalixiinta wixii soo maray iyo raaxadaynu inaku maanta ku jirro waxbaba kaama maqna diin iyo duunyaba waa la isugu kaa daray ma baahi baa bannaanku u saartay soo digaa saddex waqtiba dhargaya marka calaa kullin waxaan u jeedaa uun adduunya qiimo ma leh wixii kaa soo gaadhana haddaad qanaaco ku yeelato ood ku qanacdo waxeeda kalena waxba aanad iska daba ridin ee diintaada aad ku dadaasho ilaahayna ku dayici maayo wax qiimo badan oo raasamaalana waad haysataa addiinu ra'su lmaali fastamsik bihi fadayaacuhu min acdami alkhusraani raasamaalka runtii waa diinta diin in laga waayo waxba ma hayo waa caydh halkii ugu dambeysay diin laakiin in laga helay waxba kama maqna waa hodan iyo hantiile iyo hani ka ugu sarreeya iimaan nin alla uu siiyey waxba kama maqna qaninimaduna waa qalbiga ee faraha waxa lagu haya maaha imisaa faraqyadu u buuxaan oo koob shaaha inuu bixiya ay ku adagta jidhkiisa inuu kasoo goyna iska dhaaf inuu cid siiye isagaaba ka kabanayn baa laga yaabaayo ka gaajoonaya yacni dad fara badan baa xooluhu ay leeyihiin oon iyagu xoolaha lahayn way ka dhimanayaanba fa jaa-adhu dabeed muuse waxaa u timid ixdaahumaa labadii haweenee uu xoolaha u waraabiye midkood baa u timid tamshii xaal ay soconayso cala istixyaa xishood korkii ay ku soconayso edabta haweenka muslimaadkii horaysiyo dambaysaba waxay ahayd xishood iyo xishmad iyo xijaab inay ku socdaan iyagoo isqaadqaadayo faraqyada qaawiye hareeraha dhaqan umay ahayn dadka muslimiintaa qadiiman wa xadiidan marka hablabadii haweenkaha midkood baa iyadoo xishood iyo xayaa ku dul socota timid oo is ururinaysa waayo haweenaydu hadalkeeda iyo jidhkeeda intaba way ururinaysaa qofka ajnabiya markay la hadlayso laakiin hadday afka ragga ka soo gashay iyadoo dumar oy kaba waaban weydo waa xishoodki iyo xayihii baa dee ka tegey qofku waa inuu is ururiyo oo yacni nin ragoo ajnabiya inay la hadashaaba waa inuu ku cuslaado dan iyo xaaja inay keensato mooye qaalad markaa waxay ku tidhi ina abii aabbaha ayaa yadcuuka ku yeedhaya liyajziyaka si uu kaaga abaalmariyo oo uu kuugu abaalgudo ajra maa kii mushqaayadiisa saqayta aada noo waraabisa lanaa annaga maadu waa masderiyo ficilka saqaana masderka saqyi ka keenoo kasoo dhalaali marka macnuhu waxa uu noqonayaa qaalad waxay tidhi ina abi aabbahay baa yadcuuka kuu yeedhaya oo maxaa uu kuugu yeedhayaa liyajziyaka si uu kuugu abaalmariyo ajra maa saqayta ay ajra saqyika lanaa waraabintaadaad noo waraabisay mushqaayadeedii siuu kuu siiyu kuugu abaalmariyo ayaa aabbahayo uu kuugu yeedhaya falamaa jaa-ahu odaygii da-d ahaa ee aabbahood markii uu muuse u yimid oo waqasa uu uga warramay calayhi korkiisa alqasasa yacnii qisooyinkii uu uga warramay ayilmaqsuusa waa master bimacna almafcuul wuxuu uga warramay ee uu uga qisooday markii odaygii uu muuse uga qisooday qaala wuxuu odaygii ku yidhi laa takhaf muuse waa baqanin najawta waad ka nabad gasho waad ka soo badbaaday min alqowmi qoladii aldaalimiina ee daalimiinta ahayd waayo iyagu waa masare madyan suldo iyo awood kuma leh qaalad waxay tidhi ixdaahumaa labadii haweenka ahaa midkood yaa abati aabbahayow ista'jirhu shaqaalaysii ninkan ciidan inooga dhig xoolaha inoo raaca ista'jirhu shaqaalaysii oo ajiir iyo ciidan qof shaqaalo inooga dhig waayo ina khayra man ka u khayrka badan ee ista'jarta aada shaqaalaysiisa aabbahayow alqawiyo waa ninka xoogga badan alamiinu ee la aaminay waa waxyaabaha dadka shaqada loogu igmado ama xil loogu dhiibo alquwatu waalamaana inuu awood iyo kartina u leeyaho camalka ka soo bixi karo dee ammaanona uu leeyahay oo dadka xaqooda aan u cunayn qof baa laga yaabaa isagoo ammaano iyo alla ka cabsiba leh inuu daciif yahay abuudarba nebigu wuxuu ku yidhi innaka daciif abuudarow daciif baa tahe laba qofaa kala xukumin dacfigaasi maaha dayaanada ee dee xagga adaygii iyo ad adaygii xagga shaqada kartideedii iyo qabashadeedii baa loo jeedaa abuudar diintiisu qawi ba ahay xooggan laakiin markay maamul iyo dad la kala xukumo tahay ayuu daciif ku ahaa buu nebigu tilmaamayaa ilan dadku maamulka ma wada qabtaan qofka soo awliye ah inuu dad kala xukumi karo xilu qaadi karaha moodin isagoo awliyaa ayaanu naftiisa mooye dee sida la yidhaahdo beerberye aanu kala jarayn ama laba qof aanu kala saarayn marka macnaha qofka dayaanada oo keliya laguma kaaftoonaye laguma kaaftoomaye kartidiina waa inuu leeyahay marka diin iyo karti markay ku kulanto ayay tahay xil in loo dhiibo qaala markaa waxa uu yidhi odaygii innii anigu uriidu waxaan doonayaa an unkixaka muusow inaan kuu guuriyo ixdabnataya labadaydan hablood midkood haatayni ee labadan ah labadaydan hablood midkood inaan kuu guuriyaan doonayaa calaa an ta'juraniina aan kuugu guuriyo inaad ii shaqayso maxaan kuugu guurinayaa calaa an ta'juranii inaad ii shaqaysana aan kuugu guuriyo hamaaniya xijajin sannado sideed ah fa in atmamta haddaad dhammaystirta cashran toban oo tobanka taam yeesho fa min cindig agtaaday ka ahaatay muuse waajib kuguma aha haddii kalena sideedda unbaa waajib kugu ah wamaa uriidu mana doonaya an ashuqa inaan kugu ku dhibo calayka korkaaga mashaqo iyo culays inaan ku saarana dooni maayo satajidunii waxaanad i heli doontaa in shaa allahu alla hadduu doono min asaalixiina kuwa wan wanaagsan inaan ka mid ahay ayaad i heli doontaa ama igu ogaan doontaa qaala waxau muuse ku yidhi daalik arrinkaa aad tilmaantay iyo ballantaasi beynii aniga iyo wa beynaka adiga dhexdeennay ahaatay ballani waa taa aad tilmaantay ayama alajalayni labada wakti koodii qadaytu aan gutana falaa cudwaana wax colaad iyo dagaal ama xadgudubihi calaya korkayga ma ahaanin oo la yidhaha ka badi wallaahu allana calaa maa naquulu waxaynu leenahay ama ku heshiinayno wakiilun waa ka loo tala saarta ee marag iyo markhaatiga ka ah waxau idhi labadaa muddo ee sideedda ama tobanka tii aan gutaba waa tii kale oo laygu qabsan maayo macnaha haddaan sideeddaa dhammaystana dee waa tii waajibka ahayd tobanka haddaan taam yeeloon laba ku darana waaba sidii afdalka ahayd labada taan dhammeeyo ama gutaba midna lai qabsan maayo oo haddaan sideed yacni shaqeeyana la odhan maayo maad toban ka dhigtid toban haddaan shaqeeyana maad wax ku dartid lay odhan maayo falamaa qadaa markuu dhammaystay muuse nebi muuse alajala muddadii loo qabtay markuu dhammaystay abutayib fatxulbayaanka wuxuu ku odhanayaa awfaahumaa wa akmalahumaa labada muddo teedii waafiga ee dhammayska tirayd ayuu taam yeelo tobankii ah waana sida dee aadaabta iyo khuluqa ambiyada lagu yaqaan ama dadka wanaagsan waa sida ku habboon marka weli dee looma waxyoon laakiin ambiyadu qabla alwaxyiba akhlaaqiyaadka halka ugu sarreeyay kaga sugan yihiin oo dhaqan xumada dadku ay ku dhacaan rabbi waa ka dhowray kol haddii nebi uu noqon doono falamaa qadaa markuu gutay muuse nebi muuse alajala muddadii loo asteeyey oo wasaare uu la socday biahlihi ehelkiisii isagoo masar dib ugu laabanaya reerkiisiina wata aanasa wuxuu arkay min jaanibi tuuri buurta dhinaceedii min jaanibi tuuri alayman siday aayaadka kale tilmaameen buurta dhinaceedii midig ee muuse midigt midigtiisa xigtay waxa uu ku arkay naaran dab iftiin dab ka baxaya ayuu arkay qaala markaa muuse wuxuu ku yidhi liahlihi ehelkiisii waxa uu ku yidhi umkutu halkan sii jooga inii anigu aanastu waxaan arkay naaran dab lacallii waxaan mudanaya aatiikum inaan idinkala imaado minhaa dabkaa xaggeeda bikhabarin war oo dariiqii masaroy ka ambadeen ama ka lumeen in laynoo tilmaamoba laga yaaba hadday cidi joogto meesha aw jadwatin ama dhuxul inaan idinkala imaadoon idinka keenaa la arkaa dhuxushaas minannaari dabkaa xaggiisa ama dabkaa xaggiisa inaan dhuxul daba idinka keeno aw jadwatin ama dhuxul inaan idinka keenaa la arkaa min annaari dabkaa xaggiisa aan ka keeno ama dabkaa xaggiisa ka ahaatay oo macnaha ama dhuxul dabaan ka soo qaadi ama war baan idinka keeni maxaan dhuxusha dabkaa u soo qaadayaa lacallakum tastaluuna likay tastaluu si aada u kolaashaan halkaa waxaa ka muuqatay inay habeen ahayd inay gudcur ahayd inay qabow iyo dhaxani dhacaysay falamaa ataahaa dabkii markuu muuse u yimid nuudiya waa loo dhawaaqay muuse min shaati'i ilwaadi togga dhinaciisii baa looga dhawaaqay dhinacii al aymani ee midig filbuqcati buqcaddii ama makaankiiyo meeshii baa looga dhawaaqay almubaarakati ee la barakeeyey ilan muusa ilaahay kula hadlayaa oo kalaamka iyo waxyigaa ka dhacayaa goobta lagu barakeeyey min ashajarati shaati'i ilwaadi shaatiga ka bedelo min ashajarati geedda xaggeedii baa muuse looga dhawaaqay maxaana loogu dhawaaqay waa kan munaadaa bihigii wixii loogu dhawaaqay an yaa muusaa ay yaa muusaa muusow marka antani mukhafafadii maahee waa mufasiradii oo waxa loogu dhawaaqay caddaynaysaa marka waxa weeyaan togga dhinaciisii midig goobtii la barakeeyey geedda xaggeedii baa looga dhawaaqay muuse maxaa loogu dhawaaqay waa caddayntii an yaa muusaa ay yaa muusaa ayaa loogu dhawaaqay muusow innii anigu ana anigu allaahu alle ayaanahay ka keligii xaq lagu caabudo allihii rabbulcaalamiina uunka iyo caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa wa an alqirid muusow casaaka ushaada waxaa la doonayaa muuse kol haddii loo waxyooday oo lala hadlay waa kaliimuraxmaane mucjisooyinka la siin doono kuwa ugu muuqaalka badan in lagu sii toobabaro si uu ula qabsado hadhow aanu uga cabsoon marka waxaa la yidhi wa an alqi rid muusow casaaka ushaada ridoo dhulka ku tuur falamaa ra'aahaa ushii markii muuse uu arkay tahtazu xaal ay dhaqdhaqaaqayso kaannaha iyadoo admooddaba ushii jaanun abeesa yar wallaa waa jeedsaday muuse mudbira xaal uu yahay mid dhabar jeediyey ilan waxaan hore uma arki jirinoo waa ka cabsoode walam yucaqib kumana soo noqonoo dibba uma soo daymoon faqulnaa lahu baa u qadaran dabeed muuse waxaanu ku nidhi ilan waa ka jeedsado waa ka cararay ushii markay mas noqotaye waxaanu ku nidhi yaa muusaa muusow aqbil soo jeedso oo soo noqo walaa takhaf hana cabsoonin waayo innaka adigu min alaaminiina kuwa nabadda ah ee nabadgelyada ku sugan baa tahay ee wax cabsihii korkooda aanay ahayn uslug muusow geli taasi markaa waa mucjizo oo waa ushaa maska ama abeesada islabarogasa noqonaysa aayaddii labaad ee lagu toobarayna waa tan waxaa la yidhi usluk geli muusow yadaka gacantaada geli fii jaybika fii fatxati qamiisik qamiiskaaad xidhan tahay meesha uu ka furan yahay gacantaada geli waataynu hore usoo tilmaanay jaybku waa maradu halkay ka go-an tahay ee qoorta ama madaxa laga geliyo waa halkaa madaxa aynu ka gelino ama marka layska saaray laga soo bixiyo intaa go-an ee madaxu uu ka geliya ama luquntu ayaa la yidhaha jayb asluuljaybna waa bimacna alqaci goynta marka waa halka maradu ka go-anta ee madaxa laga geliyo halkaa gacanta geli oo kilinkilada hoosteeda gaadhsii muraadku waa sidaa marka waxaa la yidhi usluk geli muusow yadaka gacantaada fii jaybik ay fii fatxati qamiisik qamiiskaagu halka uu ka furan yahay madaxa laga geliyo halkaa gacantaada geli oo kilinkilada hoosteeda gaadhsii ama fii jaybik kilinkiladaada hoosteeda gacantaada geli waxa meesha ku qadaran waa akhrijha intaad geliso soo saar takhruj markaa way soo bixiye hiya gacantu way soo bixi baydaa'a xaal ay tahay mid cad oo iftiimaysa oo sida qoraxda dhalaalkeed iyo shucaaceed oo kale u cad min gayri suu'in xumaan la-aanteedna la cad maaha baras ku dhacdaye yacni iyadoo caafimaad qabta ayaa haddana sida qoraxda iyadoo u dhalaalaysa shucaaca yacni iftiinka ay leedahay ayaa gacantaadu ay soo bixi oo lagu indha daraandarayo wadmum haddaad ka cabsooto dhalaalkeedana ilaan waa wax kugu cusub oo gacantii oo sida qoraxda u idhwidhaysa oo u dhalaalaysa waxaa laga yaabaa cabsi inay ku gasho horena umaad aqoon waxaad kaga badbaadaysa baqahaasina waa kan wadmum haddii aad baqato waxaad u soo dhowaysaa ilayka adiga xaggaaga janaaxaka gacantaada xaggaaga usoo dhaweey oo waa halkii kilinkilada hoosteedun ku celi min arahbi min ajli arahbi cabsi darteed gacanta xaggaaga ugu soo dhaweey oo kilinkiladii geli soona saar waxay u noqon sideedii hore markaa tacuud ilaa siiratiha aluulaa janaax maanta waxaa looga jeedaa waa bimacna lyadi oo gacantii ayaa laga cabiray janaax garabkii oo kale sababtuna waxa ay tahay lianna aljanaaxa lilinsaani yani lianna alyadda lilinsaani kaljanaaxi liaa'ir gacantu insaanka waxay u tahay sida garabku wixii duula ama haadda u yahay oo dee haaddu yacni garbahaasay ku duulaan insaankuna gacmahaa dee warfinaya uu sidaa u dhaqdhaqaajinayo socodkiisa qayb bay ka tahay markaa jamalka futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa wa cabara canha biljanaaxi gacanta garab waxa looga cabiray liannahaa lilinsaani waayo gacantu insaanka waxay u tahay kaljanaaxi liaa'ir sida garabku shimbirka duulaya uu yahay ugu duulayo insaankuna gacmahaasu ku soconaya markaa sidaasaa looga cabiray janaaxa ka yadakaa loo jeedaa markaa wadmum usoo dhaweey ilayka xaggaaga oo garabka hoostiisa looga jeeda janaaxaka gacantaada xaggaaga usoo dhaweey oo garabka hoostiisa geli min arahbi cabsi darteed xaggaaga ugu soo dhawee dabeedna ka soo saar sideedii bay ku noqone marka muraadku waxaa weeye marka aad doonaysa mucjisadu inay muuqato gacanta kilinkilada hoosteeda geli soo saaro iyadoo dhalaalayso sida shucaac iyo qoraxda wax iftiinkeedoo kale ayay soo bixi haddiiba aad ka baqato halkii ku celi soo saaro haddana sideedii horey ku noqon macnuhu waa sidaas fadaanika labadaadaasi muusow burhaanaani waa laba xujo ama mucjizo oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaatay waa laba xujo oo ka ahaaday rabbigaa xaggiisa waa gacantiiyo usha eh mursalan bi haada xaal aad tahay xujooyinka mid lala diray oo loo diray ilaa fircawna fircoon xaggiisiiyo wamalayhi madaxyaweyntiisii oo qoomkiisii ah waayo innahum iyagu kaanuu waxay ahaadeen qowmaa qolo kuwaasoo faasiqiina daacada rabbi ka baxay qaala waxau ihi markaa muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu qataltu waxaan ka dilay minhum iyaga nafsaa naf ayaan ka dilay waa qibdigii ninka reer banu israa'iil dhibaataynaya isagoo uga hiilinaya markuu feedhay dhintay kaasuu tilmaamayaayo dee godob horaa jirto oon ka galoo naf baan ka dilay baa u yidhi qaala muuse waxau yihi rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu qataltu waxaan ka dilay minhum iyaga fircoon iyo qoomkiisa nafsa naf baan ka dilay fa akhaafu waxaanan ka baqayaa an yaqtuluuni dee inay dilaan oo iigu aaraankaan hore u dilay wa akhii walaalkay haaruunu haaruunna huwa isagu afsaxu isagaa iga fasaaxo badan oo hadalka iga caddayn og minii aniga lisaanan ay kalaaman xagga hadalka xagga odhaahda hadalka caddayntiisana isagaa iga caddayn og oo hadalkiisa waxoogaa cuqdo ama qabashaa ku jirtay inkastoo markii dambe rabbi uu ka bogsiiyey oo intiina ay ka suushay waxau idhi walaalkay haaruunna isagaa hadalka iga caddayn og ee fa arsilhu haaruun dir oo rasuul ka dhig macii aniga la jirkayga rasuul ka dhig oo dir rid-an xaal uu yahay mid kaalmaynaya ay muciinan kaalmeeyaha oo yusadiqunii ii rumaynaya oo waxaan sheego iiga markhaati kacay oo ii rumaynaya marka yusadiqunii riwaayadan xafsada waxay sifo u tahay rid-an oo kaalmeeyaha oo yusadiqunii ii rumaynaya waxaan sheego igana markhaati kacaya qiraa'ada kale jasmada yusadiqnii haddii la yidhaahdana waa jawaabu alab oo fa arsil yacni alabka ah ayuu jawaab u noqonayaa marka waxay noqonaysaa dir si waxa weeyaan xaalu yahay mid i kaalmaynaya yusadiqnii wuu ii rumayna haddaad dirto dee wuu ii rumayn oo waxaan sheego waxa weeyaan waa iiga markhaati kacaya waayo inii anigu akhaafu waxaan ka baqayaa an yukadibuuni inay beeniyaan baan ka baqaya qaala rabbi waxa uu ku yidhi sanashuddu waxaanu ku adkaynaynaa cadudaka garabkaaga muusow biakhiika walaalkaa baanu ku adkaynaynaa oo garab iyo gaashaanba kaaga dhigaynaa wanajcalu waxaanaanu idiin yeelaynaa lakumaa labadiinna muuse iyo haaruunow sultaanan xujo iyo awood baanu idiin yeelaynaa aanay cidina idinku soo dhiiran karin cidina idinku soo dhici karin macnaha haybad laydinkaga waabto oo meel kasta idinkoo xaqa kaga addimaya cidina aanay idinku soo dhacayn baanu idiin yeelaynaa oo laydinkaga cabsoodo wanajcalu waxaanaanu idiin yeelaynaa lakumaa labadiinna muuse iyo haaruun ow sultaana xujo iyo awood laydinkaga waabto oo falaa yasiluuna idinsoo gaadhi maayaan fircoon iyo qoomkiisu ilaykumaa labadiinnan idinsoo gaadhi maayaan muuse iyo haaruunow biaayaatinaa bisababi aayaatina aayaadkayaga iyo mucjizaadkayaga aanu idin siinay sababtooda idinku soo gaadhi maayaan oo macnaha waxay idinkaga waabanayaan oo idinkagaba baqanayaan dee aayaadka iyo mucjizaadka idinka muuqanaya idinkuba soo dhici maayaan oo fircoon madashii iyo kulankii ugu weynaa iyadoo la iswada hor joogo oo xaqa uu sheegayo waa ku dhici waayo inuu waxyeelo marka biaayaatina waxaa bannaan najcaluda in lagu tacalluqiyo oo waxaanu idiin yeelaynaa awood oo idinsoo gaadhi maayaan biaayaatina aayaadkayagaanu idinku yeelaynaa awood waxaad ku xoog badanaysaanba dee waa aayaadka waxaa lagu tacalluqin karaa yasiluunada oo bisababi aayaatina aayaadkayaga sababtooda idinku soo gaadhi maayaan waxaana lagu tacalluqin karaa jaara majruurka alghaalibuunada dambe ilan waa ismi faacil oo camal falaya eh oo biaayaatinaa aayaadkayaga sababtooda ayaa antumaa labadiinan iyo waman itabacakumaa cidii ciddii idin raacdaaba alghaalibuuna kuwa ku adkaanaya ku gacan sarreeya aad noqonaysaan intaba tacalluqeedu waa bannaan yahay sida jamalka uu ku tilmaamay jamalka uu futuuxaadka ku sheegayo markaa falaa yasiluuna idinsoo gaadhi maayaan fircoon iyo qoomkiisu ilaykumaa idinka xaggiinna idinsoo gaadhi maayaan biaayaatina bisababi aayaatina aayaadkayagaanu idin siinay iyo mucjizaadka sababtoodaanay idinku soo gaadhayn oo idinkaga waabanayaan idinkagana baqanayaan antumaa markaa jumlo istinaafiye oo la bilaabanayo ka dhigo antumaa labadiinnan muuse iyo haaruunow iyo waman ciddii itabacakumaa idin raacdaa alghaalibuunana waa khabarkii alghaalibuuna idinkaa adkaanaya oo libinta iyo gacanta sare yeelanaya wallahu aclam